IGAD waxay sheegtay in inkastoo xooga ururka al-shabaab uu yahay dalka Soomaaliya in haddana ururku uu noqday mid ka howlgala wadamada gobolka waxay warbixinta IGAD oo la daabacay maanta sheegtay in hogaamiyihii hore ururkaasi Axmed Cabdi Godone uu sameeyey garabyo military oo loogu talagalay inay ka howlgalaan meelo ka baxsan xuduudda Soomaaliya waxay sheegtay in garab ka mid a ciidankaasi ay qaabilsan yihiin weerarada ka dhaca wadamada Kenya, Tanzania iyo Uganda waxaana garabkan ay warbixinta magaceeda ku sheegtay Jaysh Ayman weeraro xiriir ah oo garabkan ay ka geysteen ayay tidhi waddanka kenya ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof waxaana ugu khasaaro badnaa weerarkii jaamacadda gaarisa oo sanadkii hore ay ku dhinteen boqol dad ku dhow boqol iyo konton qof iyo weerarkii bishii juun ee labada kun iyo afar iyo tobankii ka dhacay imbakatoni oo isna ku dhinteen in ka badan toddobaatan qof igaad waxay sheegtay in xubno badan oo ka mid a jeish ayman ay yihiin ajaanib oo ay ku jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada gobolka kuna hadla afka sawaaxiliga waxay sheegtay in inkastoo hogaamiyayaal ka tirsan garabkan ay ciidamada kenya dileen haddana inay weli khatartoodu taagan tahay waxay igaad sheegtay in garabka al-shabaab ee lagu magacaabo al-hijra ay xiriir la sameeyeen koox ka tirsan dalka tanzaniya dhaqdhaqaaq ka wada oo lagu magacaabo ansaar muslim youth waxay sheegtay in caddaymaha ilaa haatan la hayo ay muujinaysa in kooxdaasi ay isku dayda inay hub ka hesho al-hijra oo ka howlgasha kenya dhinaca kalena warbixinta igaad waxay sheegtay in al-shabaab ay muddo badan isku dayeysay inay weeraro ka geysato dalka etoobiya inkastoo ilaa haatan aysan taasi guul ka gaarin waxay sheegtay inay kusoo dhowaatay inay weerar fuliso sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka markaasi oo koox ismidaamayaal ah ay al-shabaab u dirtay caasimadda etoobiya adis ababa hase yeeshee qaraxii ay maleegayeen uu si kama ah iyaga ugu qarxay waxay sheegtay in garab military oo lagu magacaabo jeish al cusra oo uu hogaamiyo nin lagu magacaabo cali diyaar uu qaabilsan yahay inuu weeraro ka geysto dalka etoobiya sida ay sheegtay igaad waxay sheegtay igaad in ninkaasi uu ka tirsanaa ururka ururkii hore ee al-itixaad la dhihi jiray waxayna sheegtay in kooxdan ay sameeyeen al-shabaab ee lagu magacaabo jeish cushra ay tiradoodu gaarayso ilaa shan boqol oo nin oo isugu jira dad ka soo jeeda soomaaliya iyo weliba qoomiyadda oromada sidoo kale igaad waxay sheegtay in sanadkii hore al-shabaab ay isku dayeen weerar inay ka geystaan gudaha etoobiya iyagoo dejiya qorshe ballaaran oo xubnihii fulin lahaana lagu geeyey dalka etoobiya balse weerarkaasi ay fashiliyeen hay-adaha amniga ee dalka etoobiya waxayna sheegtay ugu dambeyn in la qabtay laba xubnood oo fulin lahaa weerarkaasi igaad waxay sheegtay in weerarkaasi uu qorsheeyey islamarkaana uu madax ka ahaa ninka lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan sandheere oo sidoo kale ku magac dheernaa cukaash oo bishii disembar ee aynu soo dhaafnay ay diyaaradahan duuriyaha wadan ee maraykanka ay ku dileen meel u dhow tuulada kuunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose igaad waxay sheegtay in ururka al-shabaab lagu waajihi karo iskaashi ballaaran oo ay yeeshaan wadamada gobolka waxay ku baaqday in la sameeyo guddi dib u eegis ku sameeya goldololooyinka caqabadaha waxayna soo jeediyeen in waddanka tanzaniya lagu marti qaado inay ka qayb qaadato dadaalada ay igaad hogaaminaysay looga hortegayo al-shabaab waxay sidoo kale warbixinta ku baaqday in la kordhiyo aqoonta wadamada gobolku ay u leeyihiin walxaha qarxa ee lagu aaso dhulka oo halis sii fidaysa ku ah ciidamada amniga waxay sheegeen in loo baahan yahay aqoon ku saabsan ka hortegistooda iyo sidii baadhitaan loogu samayn lahaa kadib qaraxyada waxay ku baaqday warbixinta igaad in wadamada gobolka gaar ahaan hay-adahooda amniga ay awood u yeeshaan inay si degdeg ah ay daraasad ugu sameeyaan xeeladaha isbedbedelaya ee ururka al-shabaab sidoo kale waxay sheegtay oo ku baaqday warbixintu in wadamada gobolka gaar ahaan hay-adahooda amniga iyo kuwa sirdoonku ay samaystaan xarun ay ku wadaagaan wixii xog ah islamarkaana la dedejiyo oggolaanshaha sidii xogtaasi ay ugu wareegi lahayd hay-adaha sirdoonka ee gobolka